marka in loo sameeyo inuu si aadka waxa la weydiinay bacooyinkii iyo wixii kale weel hasiiya tahay iyo wixii ay hayo hay-adihii oo dhanna saaka waan iskugu yeedhnay waxaanu ka dalbanay inay caawiyaan dadkaa ku timid maqaadiirtu dhibaatada u heshay sidii ama meelo loogu yabi lahaa dejintooda weynna dawladdoosaa weydiinayna halkii la dejinayo oo taasi waa mid weyn oo caama oo waa mid magaranasa unisata iyo iyo maxaanku idhahdaa hay-adaha wax u qabto dad sanaa iyagana waanu ugu dalbaynaa hasa hatee maanta waxay u baahan yihiin waa gurmad hoy ay helaan marka hoygii waxaa nagu had jeer hayada hay-adda unisariga ka qaada kasoo ka dalbanaa bacooyin in dadka lagu caawiyo iyo weel wixii ay markaa u heli karaan intaasaan anagu maanta samaynaynaa haddii la helo raashina waanu ugeynayna insha allah markaan gurmadkeegu intaas imika noqon doonaa insha allah saacadda had iyo jeer waxa wanaageen waxaa dhacdaa dee aafooyin baa jira aafooyinkaasna lama garan karo waqtiga dhici karaa maadaama kii wasaarada dejinta ee hawshan ku shuqul rahay miyaanay kabadkii wanaagsanayn inaad idinkii hay-aduhu sii qorshaysaan waxaa iman doonaa ee aan lagu la ogeyn wax waqtiga dhici doonaa in lagu sii talagalo bilmatala waxa weeye hay-aduhu way hayaan bakaaradooda u wada yaallaan hadday w tahay hadday unsa tahay hadday ay baashika kulli waxoog way wada hayaan waa u keensan yihiin laakiin allow gacanta dee kuma hayno marka hay-adii aad wax u sheegta tira halkaa mushkilad baa ka jirta waxay u baahan yihiin inay goobtii tagaan oo eegaan oo qiimeeyaan oo markay qiimeeyaan bay wixii keenaan laakiin waxaasaa loo baahan yahay kuma bixiyaan adiguba haddii aad xafiis fadhido halkaasa waxa looga baahaya marku laa de meeshii waxay baahidii intay tahay ay gaadhsisanta inaad soo eegto dabeetana markaasaad bixin karaysaa wixii aad qaban karaysa laakiin haddaadan soo eegin baahidii wixii aad bixisay iyo waxaan iyo waxa meesha yaallaan isdaboolay marka taasaa ay had iyo jeer ku shaqeeyeen gaaladu ama hay-aduhu saaca goostii waxa ku weydiiyey weli akar waxa ka dhacay waynu wixii ka wada dhacay markaa weli wax hordhac waa gaartay ma jira oo dadka ugu kala dhasheen oo asiishadu la gaarsiiya ama lacanaate ama dhashinahaasoo ama waxay gudaa taate waxaad sii gaarteen weli ma jira waxa weeye saacadaha laga jooga waxay dhibaatadu markay dhacday waxay lahayd gelin dambe dee gelinkii dambena gaaladii hay-adihii ma joogaan wasaaraduna dhaqaale oo bajad ay u haysay oo de markaa gaarsiisay ma jirin waxa weeye waa gurmadkeedu wuxuu ka bilaabaya wasaaka iyo taa gurmadkii hore dawladdu way ku gurmatay baktiintii bay ku gurmatay taasina waa wax gaarsiin